halkani waa washington laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo aad si toosa uga dhegaysataan efemyada magaalooyinka qaar iyo caalamkao dhan oo aad nagala socotaan boggeena internetka ee v o a somaly com
ramadaan kariim subax wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiina waa axad bisha meyna waa labaatan sannadka idaacadda saaka iyo caalamka waxaa wadajir halkan idinkala socodsiinaya anigoo ah jamaal axmed cusmaan iyo xuseen barre aadan waa wax disaastarka mar walba ama masiibooyinka dabiiciga ee waddankeena ka dhaca ka mida waxaana runtii ay dhacdaa ootanu laba jeer sannadkii ayay bossibal u badan tahay inay dhacdo istoomkaasu bisha mey iyo bisha noofembar labadaa biloodba intiisa badan waxa weeyaan mar walba uu ku dhacaa ama saameeya somalilan
waa agaasimaha waaxda saadaasha hawada ee wasaaradda beeraha ee somalilan cabdiqani yuusuf gallaydh oo ka warramaya roob dabaylo wata oo ka da'ay xeebaha warbixin ayaannu idinka haynaa waxaa sidoo kale aad dhegaysan doontaan ilhaan cumar oo ah senatar ka tirsan golaha senadka gobolka minnesota waddankan maraykanka u diyaar garoobaysa in mar labaad ay sii hayso kursigaasi senatarnimo warbixin ayaad sidoo kale aad ku dhegaysan doontaan qodobadaasi iyo kuwo kale ayaan idiin haynaa marka horese waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida
bulshada reer santafi ee gobolka texas ayaa u baruur diiqaya dadkii lagu laayay toogashawadareedkii ka dhacday halkaas ka oo ay ku dhinteen ilaa iyo toban ruux oo u badan arday kuwaasuu ku jiray dugsiga sare ee weerarku ka dhacay jimcihii waynu wada jiri doonnaa waxaynu u wada baroordiiqi doonnaa si wada jir ah halhal ayaynu isku jeclaan doonnaa ayuu yidhi randi weber oo ka tirsan koongareeska kaasoo degmada uu matalo ay ka dhacday toogashada saraakiisha texas ayaa ku soo oogay dembi dil ah toddobiyo-toban jir loo haysto inuu ka dambeeyey weerarka ka dhacay dugsiga sare ee santefia high school arday ayaa sheegtay in qofka weerarka geystay oo ciidamada ammaankuna ay ku sheegeen magaciisa dimitriyos in la yidhaahdo inuu ahaa arday kaasoo xabadaha ku furay dadka dhiganayay iskuulka jimcihii abbaaro siddeeddii subaxnimo gudoomiyaha texas greg aport ayaa sheegay in booliisku ay gurigiisa ka heleen eedaysanaha waxyaabo qarxa oo bambooyin ay ka midka yihiin fayraska dhaliya cudurka ebola ayaa laga helay saddex qof oo kale dalka jamhuuriyadda dimuqraadiga ee kongo wasiirka caafimaadka ee dalkaasi ayaa arrintani shaaca ka qaaday wasiirka ayaa sheegay in cudurkan lagu arkay magaalada embandaka oo ah magaalo ay ku nool yihiin in ka badan hal milyan oo qof halkaasi oo hore looga helay dad qaba xanuunkaasi halista ah qaramada midoobey ayaa sheegtay in imika ahaan xaaladda aan lagu tilmaami karin mid halis ah balse ay isha ku hayaan xanuunkan ebola oo laga cabsi qabo inuu dalka kongo intiisa kale uu ku fido
subax wanaagsan dhegaystayaal halkaaad warkaasi ka dhegaysanaysaanna waa v o a aynu gudagalno qodobada saaka aan idinku hayno idaacadda subaxnimo khubarada saadaasha hawada ayaa maalmihii ugu dambeeyey ka digayey roobab duufaanno wata oo ku aadan xeebaha puntland iyo somalilan haddaba roob aad culus ayaa labadii maalmood lasoo dhaafay ka da'ayay deegaanadaasi kaa oo khasaare geystay xuseen barre aadan ayaa faahfaahinta warkan inoo soo koobaya roobkan dabaylaha wata ayaa si weyn looga dareemay xeebaha ku aadan gacanka cadan ee somalilan iyo puntland dadweynaha ku nool xeebahaasi ayaa ka barakacay deegaanadoodii iyada oo xoola dhaqatada iyo kalluumaysataduna ay dhib weyn kala kulmeen dabaylahan iyo roobkan iswata cabdiqani yuusuf gallaydh waa agaasimaha waaxda saadaasha hawada ee wasaaradda horumarinta beeraha ee somalilan waxaana uu goordhoweyd iiga warramay sida ay xaaladu tahay hadda waxyaabahan ilaa shalay ilaa doraad baynu dadka uga digayna dhacaya waa wax disaastarka mar walba ama masiibooyinka dabiiciga waddankeena ka dhaca ka mida waxaana runtii ay dhacdaa ootanu laba jeer sannadkii ayay bossibal u badan tahay inay dhacdo istoomkaasu bisha mey iyo bisha noofembar labadaa biloodba intiisa badan waxa weeyaan mar walba uu ku dhacaa ama saameeya somalilan runtii waxa weeyaan marka maanta oo kale kan dhacay runtii waxa weeyaan saddex casho ayuu soo socday dhinaca markaa wuxuu ugu soo horreeyey gobolka bari iyo gobolka sanaag markaa saameyn weyn kuma yeelan gobolka sanaag waayo dabayshu waxay u badnayd dhinaca badda balse xoogaan halkaa laashash buu ka qaaday roob weyna marka waxa weeya runtii wuu soo celiyey marka waxaa dhacday runtii xoolaha halkaas maadaamau time dheer roobku hayey xoolihiina way jilceen adigu qaarkood markaa xoollo markii hore iska jeecsanaayeen way ku dhinteen waa toddobiyo tobankii bisha wuxuu kusoo beegnay dabaysha iyo roobkaas wataa aaga berbera runtii berbere wuu ka fogaa balse wuxuu kusoo celiyey xoogaa rooba oo runtii waxa weeya dhammaan buuraleyda iyo inta hargeysa ku hareereysan iyo berbereba dhammaantood ka wada da-ay shalay ayuu markaa wax bulaxaar soo gaadhay toddoba saac ilaa sideed saac sagaal saacna dabayshu awood bay ku yeelatay dadkii deegaanka markaa joogay aanu xiriirka la lahayn waanu ismaqli weynay cabsi baana ku abuurantay runtii sidoo kale waxay gaadhay magaalada lughaya saacadda waxaa ka socotay magaalada saylan waxaa ka socotay daabulayn la amray dadka markii horeba in laga daabuleeyo maadaama ay magaalada saylax ku taalo meel marka waxa weeyaan godan oo biyuhu marka waxa weyan haddii badu kacdo iyo haddii roob fure oo badani do-o labadaba marka waxa weya runtii halisa ilaa waxaanu la hadlaynay maadaama uu bilaabmay toddobadii saacadood ilaa sagaalkii saacadood runtii waxa weeyaan dabaysha iyo roobkuba xoogeysanayeen deegaanadaas oo dhan balse nasiib darro laba iyo tobankii markay ahayd ilaa labadii duhurnimo khadka waxa ka baxay degmadii marka waxa weeyaan luughaya waxaa noogu wardambeysay iyagoo leh roob baana haya dabayl xooga baana garaacaysa isla markaana wuxuu marka waxa weeyaan guryo hadda way dumeen dad waxyeelay weli xaqiiqa ma hayno runtii waxa weeyaan marka waxaa ka go-ay khadkii taawarka ama inta telefoonada laisku adeegsanayey sidaa darteed ilaa iminka war lagama hayo gurmadkii uga bixi lahaa gobolada marka waxa weeyaan awdal iyo hargeysa iyo berbere ka bixi lahaana ilaa iyo hadda waxay ka cabsisi qabaan roobabka ilaa iminka sii daaya iyo daadadka socda darteed dadweynaha magaalada berbere ayaa qaar ka mid a waxa ay ka barakaceen guryahoodii iyadoo si kumeel gaara loo dejiyey dugsiyada kadib markii ugu yaraan hal qof uu ku dhintay guri kusoo dumay sida uu faahfaahinayo gudoomiyaha gobolka saaxil injineer axmed xasan cismaan berbere iyo gobolka oo dhan uu ku da-ay meelaha aadka saameynta ugu lahaa waxay ahayd berbere iyo ilaa bulaxaar intaa ilaa iminka ka war hayna berbere hal qof baa ku dhintay qofna waa dhaawac dad dhowr boqol gaadhayna way way way waan ka daadguraynay dhulkii ay biyuhu soo galeen oo iskuullada ayaanu daadguraynay guryahoodii ay deganaayeenna weli biyaha ayaa fadhiya wixii dambena annagoo ka taxadirayna hadda iskuullada ayay dadki degan yihin kuwa dabaysha wataay laba jeer bay mareen magaalada berbera laakiin waxay u badnaayeen xagga bullaxaar iyo dhinacaasay dabayluhu ugu badnaayeen annaga roob caadiya oo da-ayay u badnaayeen dabayluhu muddo gaaban bay ahaayeen wax ilaa hadda weyn oo ay dabaylahaasi keeneen khasaaraa waan barakaca magaalada iyo aqalka adduunya ninkaasi ku dhintay aan ahayn oo na soo gaadhay ma jiraan biyaha baddu way soo galeen magaalada kuwii magaalada ku da-ay iyo kuwii baddu way isku darsameen oo dhibta dadkaan ka daadguraynaba kuwa keenay kuwaasay ahayn dhinaca puntland waxaa jira diyaargarow loogu jiro maaraynta khatarta ka dhalan karta roobka iyo dabaylaha ka da-ay xeebaha bari sida uu faahfaahinayo maxamed cali nuur jubba agaasimaha guud ee wasaaradda arrimaha gudaha ee puntland waxaa la dirayaa timam soo fiirinayo xaaladihii wixii dadka ay gaareen annagoo u samaynay maayarada iyo gudoomiyaasha gobolada waxaa la yidhaahdo gruub loogu talagalay wasaaradda arrimaha gudaha ay warbixinada ay ku kala gudbiyaan oo whatsapp group la yidhaahdo taas ayaa waxay ku soo gudbiyaan wixii ahwaalah amase arrin dhacday taasna waa waa dhinaca aan waxaan kala soconnaa meelaha fogfog oo bari ninkaa jooga caluula iyo qandala warbixintiisa si toos ah ayaa waxaan oga helaynaa informationska technologyga hadda casriga iyo social mediaha oo aan wax badan laga ogaan karo waxyaalaha meelaha ee ka dhacay si ay yihiin balse annagu waxaan samaynaynaa aan rabnaa inaan ku dhaqaaqno kadib tiimam aan u diyaarinayno inay xogta rasmiga ay ka soo ogaadaan meelihii wax ka dhaceen si wax loogu qabto dadaalana waa wadnaayo si marka ugu horeyso emergencyga waxyaalaha ugu horeyso la geenayana ee noqonayso wixii ka soo baxo assessmentiga amase waxyaalaha daraasadda la rabo in la sameeyo weli waxaa taagan cabsida laga qabo roobka iyo dabaylaha xooggan ee uu wato warbixintaasi waxaad ka dhegaysanayseen v o a xuseen barre aadan ayaana inoo soo koobayay dhanka kale wararka ka imaanaya gobolka owdal ayaa sheegaya in roobkani uu saameyn ku yeeshay dadka deegaankaasi faahfaahinta warkan waxaa boorama ka soo diray wariyaha v o a haashim sheekh cumar good roobabka xoogale ee ka dhashay duufaanka sagaara loogu magacdara ee ka soo kacay dhanka gacanka cadmeed iyo badweynta hindiya ayaa lagu soo warramayaa in degmooyinka xeebaha gobolka awdal roobabkaasi oo dabaylo wataa khasaare soo gaadhsiiyeen deegaamada degmada lughaya ee gobolka awdal khasaarahaasi oo aan la garanayn baaxaddiisu inta ay leeg tahay maadaama oo ay go'an tahay dhammaanba isgaadhsiintii shirkadaha telefoonnada ka shaqayn jira deegaanada degmada lughaya dhanka degmada saylac maraan la xidhiidhay gudoomiyaha degmada saylac sacad daahir cige wuxuu ii sheegay in roobab aan dabaylo wadan si xidhiidh ah uga da'ayaan degmada islamarkaasina aanu jirin khasaare ay geysteen roobabkaasi da'aya waxaa kale oo intaasi raaciyey gudoomiyaha degmada saylac in dadka ku noolaa gudaha magaalada saylac ay laba maalin horteed magaalada uga saareen dhanka tuulooyinka toqoshi iyo ceelgaal oo ka mid ah degmada sidoo kale degmada boorama ayaa roobabkani ka da'ayeen si xidhiidh ah afar iyo labaatankii saacadood ee u dambeeyey roobabkaasi oo aan lahayn dabaylo iyo khasaare ay geysteen dhanka degmada baki ee gobolka awdal oo la deris ah degmada lughaya ayaa iyaduna ka mid ah meelaha roobabka dabaylaha wataa sida xidhiidhka ah uga da'ayaan waxaanan khadka telefoonka ku waraystay gudoomiyaha golaha deegaanka ee degmada baki maxamed aw axmed caateeye isagoo ku sugan magaalada baki wuxuuna xaalada roobabka da'aya ku sheegay sidan roobkaasi wuxuu da'ayay laba habeen iyo laba maalmood wax yar buu laga qaadayay laakiin maanta saddex iyo toban saacadood oo xidhiidha ayuu lagu da'ayaa ilaa saacaddaa kula hadlayay oo imika sagaalkii habeenba ku dhowdhow wuu lagu da'ayaa waxaanu leeyahay dabayl wareegasta oo baraf buu leeyahay ilaa doodiisanimo caawa waxaan kuu sheegayaa dhulka inaan laisku gurman karin laismaqli karin telefoonadu daas aan tallaabi karin laagan laga tallaabi karin xaaladdu meel khataray maraysaa xooluhu way daateen iminka saacadana joogno waxaa lanoo sheegaya in xooluhu daateen markaa deegaanada xoololeyda iyo beeralayda wax khasaare oo ilaa hadda uu soo gaadhsiiyey oo laydiin sheegay ma jira saacadana joogno telefoonadu oo yaryihiin oo laba cisho dadku waxay ku dabaystaan telefoonada doolaro yaryar saddex maalmood oo dhowdhow dab lama arag ama cadceedba lama arag laakiin telefoonada u dambeeyey waa sheegayn xooluhu horta waxaa khasaaraha xoolaa la hayaa oo dhabsaday xoolihii dhiigi lahaabaa taqatay markaa degmada iyada saddex tuulo oo maxatagoorooda la hadlaya telefoonadooda naga guxel markaa la iskuma socon karayo haddii tuulada ku xigtaa yani khasaara ka dhaco uma gurma karin markaa gurmad waa la geli karaa laakiin waxa aan gurmadba laga geli karay gurmad yani baaburkasa war haysanaay lama dhaqaaqi karayo saacaddaa wuxuu iyo saacad kasta oo kale oo toona daas baa la tallaabayin dabaylla lama soconayo roobna lama soconayo dhinaca kale degmada idinla dariska ee lughaya waxaa laga soo sheegayaa in iyada lafteeda uu khasaare gaadhsiiyey wax warama ka haysaan degmadaasi lughaya ama wax xidhiidha ma la samayseen degmada maanta oo dhan waa la hadlanay telefoonadu dahan yihiin waxaana lanoo sheegay inay taawaradu ku dhaateen taawaradii damteen iyo talasoomba ay dhaateen waa iskaatini ani ka jirin badu soo fataaday dabaylaan xoogan iyo banaanaday ku dabaryaan oo ay dabayla ka dhaceen roobkuna ka daaya ilaa saacadda yaa lanoo sheegayaa wax ismaqala waxidhiidhanaas ama yaraatay saakan ugu daba soo yeelano dhowr maalmood ka hor digniin ayaa laga bixiyey duufaankan iyo roobabkan xooggali inay ku soo aadan yihiin xeebaha iyo degmooyinkan gobolka awdal iyo somalilanba digniinaha badan ee la bixinayay dadka shacbiga ee xoolo dhaqatada amase beeralayda ama u sheegteen iyaga inay ka taxadiraan roobabkaasi iyo duufaanadaasi ayna ka fogaadaan dhulka dooxyada iyo meelaha kale ee daadmareennada ah wallaahi waa laga fogyahay oo waa loo sheegay oo waan lahayn xataa shalay baa lagu yiri waxay ku soo aadan tahay baasha duufaantu gobolka awdal sida lughaya baki boorama ilaa halkaas u dagurigal shabaalna lahaa anagu dadku waxaan u sheegaynay inay dugataaga u baxaan dooxyada ka fogaadaan waan u sheegaynay dadku xaggaa way ka digtooyihiin way fiican yihiin laakiin bitaagiibaa roob saddex iyo toban saacdood idinka daayo baraf wataa uka helay dadka dadii xoolaba waa muddo kale laanta ku xida ruuxa ku xida lagama talaabi karayo telefoonkiisa ugu qaayo qofkaas arrintaas dhibaatada iyo waxa weye isgaarsiinta oo badan waxaa caqabad lagu ahaa marka horeba wadooyinka maantana daad baa socda raac kasta iyo duwax kasta dabayl baa socotaa roob baa da'aya intaas lama dhaqaaqi karaba sinaba lama dhaqaaqi karo laakiin telefoonada iyo xaaladda lagu ogaan lahaana way naga sii guayaan way dhamaanaya kaasi wuxuu ahaa maxamed axmed caateeye gudoomiyaha golaha deegaanka ee degmada baki oo isagoo ku sugan magaalada baki khadka telefoonka ugu warramayey laanta afka soomaaliga ee v o e haashim sheekh cumar good v o e boorama
halkaad dhegeystaad nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a ilhaan cumar oo ka tirsan aqalka wakiilada ee gobolka minnesota ee dalkan maraykanka ayaa raadinaysa in mar kale loo doorto xilkaasi ilhaan ayaa muslimiinta gaar ahaan gabdhaha u noqotay mid ay ku daydaan wariyaha v o eda ken fraubor ayaa warbixintan ka soo dirtay sambool minnesota jamaal axmed cismaan ayaa inoo soo koobaya waxay u ahayd safar aan suuragal ahayn xilligii ay ku jirtay xerada qaxootiga kenya ilhaan cumar oo hadda lixiyo soddon jir ah waxay ka tirsan tahay aqalka wakiilada gobolka minnesota waxayna noqonaysaa sharcdejiyii ugu horreeyey ee soomaali maraykan oo booskaasi qabta ilhaan cumar ayaa xilkaasi ku guulaysatay sanadkii kadib ololihii doorashada ee ugu horreeyey waxay ku guulaysatay arrimo dhowr ah intii lagu guda jiray sanadkii doorashada markaas oo muslimiinta maraykanka ay dhexda ugu jireen doodo la xidhiira soo galootiga iyo argagixisada xilli ay ku cusbayd siyaasadda gobolka waqooyiga ku yaala ilhaan waxay ka timid meel aad u fog oo ilaa iyo soomaaliya ah
gabadha yar ee ku jirta xerada qaxootiga waad garanaysaa laba iyo labaatan sano ka hor waxa aad danayn jirtay sidii ay u badbaadi lahayd ma u malaynayo in ay ku fakari kartay riyadan weyn ama qorshahan waxay noqotay riyo ay ku hordhowowday dad aad u fara badan agaasimaha guddiga muslimiinta maraykanka asad zaman ayaa sheegay inuu goobjoog ka ah markii xilkaasi loo dhaarinayay taasoo ku dhaaratay diinta islaamka waxaan u malaynayaa in wax badan ay ka sheegayso qiimka maraykanka kaas oo haysta in gabar muslim maraykan oo xijaaban ay matalaad u noqoto dad aadu fara badan iyadoo ah qofkii ugu mudan ee u hadla dadkaasi marka ay timaado marka la joogo aqalka wakiilada maanta ilaa iyo kun soomaali maraykana ayaa ku dhaqan magaalada minneabolis ee gobolka minnesota badi dadkaasi waxa ay waddanka ku soo galeen qaxootinimo sida ilhaan cumar oo kale ugu dambaynse kumaysan guulaysanin badi dadka soomaalida maraykanka ee codadkooda gaar ahaan degmadeeda minneabolis balse doorashadeeda waxa ay codadka ugu faraha badan ka heshay meelo kala gedisan iyo dadka kale ee halkaa ku dhaqan
in aad ka timaaddo bulsho u aragta in doorka hogaamineed ee raggu leeyahay taasi waxa ay abuurtay dhibaatooyin badan inaan kala kulanno intii ololahan aan ku soo jirnay ololaheeda doorashada waxaa sidoo kale caqabad weyn uu ku ahaa ficilada iyo falcelinnada ku salaysan muslim naceebka ee maraykanka aadka ugu badanayay intii ay jirtay ololihii doorashada madaxtinimada maraykanka sannadkii balse ilhaan cumar waxay xaqiiqdii leedahay in arrimahaasi iyo kuwo kaleba ay si uun u caawiyeen iyada
waxay si uga hor timaadaa sheekooyinka odhanaya in dhammaan waxa aysan wada xumayn waxaa jira wax wanaagsan haddii qof la mid ah ilhaan kaasi oo caqabadaha hor yaalla dhammi ka guulaysan karta markaa waxaan awoodnaa in aan aragno in aan waddan ahaan in aan helno isku dheelitirnaan wanaagga iyo xumaanta ah waana u baahannahay inaan helno waddo aan isugu imaan karno si wada jir ah si aan u wada kordhinno codadka wanaagga ah ilhaan cumar ayaa ah sharcdejiyii ugu horreeyey ee soomaali maraykan oo minnesota ay yeelato halkaas oo sidoo kale ay ka hoos shaqayso hogaamiyaha xildhibaanada laga tirada badan yahay sanadkeedii ugu horraysayna waxay ka caawisay in la meel mariyo sharciyo dhowra oo wax badan ka beddelaya qaabka guriyeynta iyo heerarka shaqo ee gobolkaasi iyadoo sidoo kale la timid hindisooyin kale oo dhowra waxay fariin u diraysaa oo ay doonaysaa in fariinteeda ay gaarsiiso meel ka baxsan minnesota
maqalka ah in dhallinyaro ay u ordayaan in dib loogu doorto xafiisyada gudaha kenya iyo soomaaliya sababtoo ah waxaa dhiirigeliya tartankeygii marka waxaan u malaynayaa fariin noocaasi oo kaleeto ah waxay dhab ahaantii arrimuhu ka dhigaysaa kuwo diiradda saara oo kor u qaada heerka xajmiga waxaan awoodno inaan samayno halkan ilhaan cumar ayaa si kastaba ahaatee sanadkii ugu horreeyey oo ay ololaha doorashada ku guulaysatay sanadka waxa ay sanadkan mar kale doonaysaa in loo doorto xilka iyadoo sheegtay inay tahay musharax u taagan xilkaasi mar kale aad ayuu mahadsan yahay jamaal axmed cismaan oo inala socodsiinaya warbixintii wariyaha v o eda keyn farabar halkaad kala socotaana waa laanta af soomaaliga ee v o a
wax wanaagsan dhegaystayaal mar kale muslimiinta caalamka ayaa gudanaya waajibaadkooda soonka ee bisha barakaysan ee rabadaan wariyaha v o a qaahira xuseen saxnuuni ayaa warbixintan waxa uu ku eegayaa siyaabaha ay dadweynaha dalkaasi u weynayaan ramadaanka iyo soonka dalka masar oo ah dalka ugu tirada badan dowladaha carabta ayaa ka mid ah dalalka sida weyn loogu maamuuso bisha barakaysan ee ramadaan taasoo si weyn looga dareemo caasimadda qaahira iyo guud ahaan gobollada dalkani dadka masaarida ayaa guryaha goobaha ganacsiga iyo xaafadaha ku xardha waxa ay ugu yeeraan faynuusta ramadaanka taasoo ah caado soo jireen ah oo masaaridu ay leeyihiin dhaqanka masaarida ay sameeyaan xilliga bisha ramadaan ayaa ah mid soo bilowday xilligii dowladda islaamka ay xukumaysay dalkani taasoo ujeedkeedu uu yahay in lagu kala aqoonsado guryaha muslimiinta iyo masiixiyiinta ku nool waddankani sidoo kale waddooyinka iyo fagaarayaasha waaweyn ee dalka masar ayaa inta badan lagu xiraa leerar ama nalal midabo kala duwan leh kuwaasoo qayb ka ah maamuuska bisha barakaysan ee ramadaan xasan aadan gaasa oo ka mid ah jaaliyadda soomaaliyeed ee deggan dalkani ayaa inoo faahfaahinaya sida masaarida ay u maamuusaan bisha ramadaan iyo waxyaabaha ay kaga duwan yihiin soomaalida run ahaantii masaaridu waa dadka islaamka dalalka ugu waaweyn oo ramadaanka bisha ramadaan aad iyo aad u maamuusa waxaad dareemaysaa ramadaanka markuu soo geliyay bisha ka horeysa in waxyaaba khaas u ah ramadaanka ay guryaha ku dhejiyaan shawaaricda waaweyn iyo laamiyada iyo wadooyinka iyo xaafadaha ay ku dhejiyaan taasoo keenta qurux iyo mataqaanaa dadku ay dareemayaan wanaagu badan oo rabadaan ku leeyahay dadku isku naxariisanayaan waxaa ka mid ah waxyaabaha ay ku maamuusaan faynus khaas u ah ramadaanka oo timaadee xilligii faatimiyiinta dowladda islaamka ee faatimiyiinta ee masar ka tirin jirtay faynuustaasi waa faynus khaas u ah dalka masar runtiina aad iyo aad bay fanuustaas guryahay ku dhejiyaan waxay kule ku dhejiyaan meheradahay ku dhejiyaan aad bayna dadku u gataan waxayna ka sameeyaan ganacsi weyn intaa ka sikow waxay kaloo sameeyaan guryaha qaararkood leerar kala gedisan xaafadaha dhexdooda inay communitigu isugu yimaadaan bulshada xaafadda degan ay guryaha dhexdooda ku xidhaan leerar qurux badan oo ku tusinaya rabadaanka oo si fiican loo qurxiyey run ahaantii waxaa la odhan karaa soomaalida iyo masaarida waxay aad iyo aad ugu kala gedisan yihiin maamuuska rabadaanka waana wax fiican in dadka soomaalidu ay bartaan maamuuska rabadaanka oo markuu rabadaanku soo gelayo bisha ka horeysa la dareemo dadkuna ay arkaan guryihii la bedelayo la qurxinayo iyo mataqaana waxyaaba gaar u ah ifan waxay kaloo leeyihiin dhar gooni u ah rabadaanka oo ay ku dhejiyaan meheradaha dhinaca kale dadka masaarida ayaa inta badan si wadajir ah u afura ama u saxuurta qoysaska ayagoo wax ka cuna makhaayadaha bannaanka taasoo ah dhaqan u gaar ah masaarida sidoo kale dalkani waxaa caan ka ah goobaha laga helo afur ama saxuur bilaash ah oo loogu yeero maa'idaturaxmaan oo ay ku tabarucaan dadka maalqabeenka ama jimciyadaha khayriga ah masaaridu aad iyo aad bay uga gedisan yihiin soomaalida oo kale waxayna caan ku yihiin in faamiladu suxuurta iyo afurkaba ay bannaanka u doontaan sidii meheradaha waaweyn inay aadaanu ka afuraan kana suxuurtaan taasoo keenaysa in dalka gudihiisiina dakhli badan soo galo dadkuna faamiladuna ay dareemaan wax ka gedisan waxay gurigooda ku waxaysanayeen inay bannaan ka soo cunaan xuseen saxluuni v o a qahira
dadka ku nool dalalka reer galbeedka ayaa sooma saacado aad u badan marka loo eego soomaaliya haddaba dadka ku cusub dalalkaasi oo kanada ay ka midka tahay ayaa sannadaha ugu horreeya dareema caqabado ay ka midka yihiin saacadaha dheer ee la soomo xilliyada cibaadada oo dadka badankoodna ay ku jiraan shaqooyin warbixintan waxaa dalka kanada ka soo diray oo uu ku eegayo dadka dhowaantan kanada yimid iyo sida ay soonka ula qabsadeen wariyaha v o a ee dalka kanada xuseen nuur xaaji
dadka muslimiinta ah ayaa maalintii afraad sooman bishan barakaysan ee ramadaan laakiin dadka ayaa sooma saacado kala duwan iyagoo siyaabo kala duwan u dareema ramadaanka dhallinyaro badan oo soomaali ah oo ku nool magaaladan toronto ayay u tahay ramadaankii ugu horreeyey ee ay ku soomaan dalkan nadiir maxamed waxa uu ka hadlayaa kala duwanaanshaha bisha ramadaan ee uu dareemay runtii xuseenow ramadaankan waa ka duwan yahay ramadaanadii aan ku soomi jirnay waddankeeni hooyo tusaale ahaan wadamada reer galbeedka khaasadan wadankan kanada oo aan ku noolnahay inuu ka mid yahay wadamada saacadaha badan laga soomo waxaan soomnaa ku dhowaad sideed iyo toban saacadood sidaa darteed markii loo fiiriy saacadihii aan waddankeeni hooyo ku soomi jirnay way ay ka tiri badan tahay waxaa kaloo iyadana jirto cibaado yari soo wajahda dadka muslimiinta ku nool wadankan waxaa jirto in dadka badanaa ay shaqeeyaan oo ay galabkii shaqo galaan qaarna subaxi galaan sidaa darteed aysan haleeli karin taraawiixda iyo tahajudka waxaa kaloo idan jirto dad arday ah oo subax iskool aado ama jaamacado aado ama goobo waxbarasho aado sidaa darteed xilliyada salaadaha tahajudka iyo taraawiixda aanan haleeli karin waxaa kaloo ayadana jirto dhanka bay-ada caqabada iska jiro oo aan waddankii hooyo ka jirin oo ay ka mid tahay soonka wuxuu ku soo aadaa xilliga kulaylaha ama sida loo yaqaano samarka taa oo badanaa dadka dumarka ee wadanka ku nool ee aan muslimiinta ahayn ee xirtaan dhar khafiif ah sidaa darteed ee soonkaadii uu mar kasta ee maarata ka liidanayo markii loo fiiriy kii aad wadankii hooye ku soomi jirtay nadiir wuxuu tilmaamay in halkan aysan cid walba u suuragelin inuu la afuro qoyskiisa waxaa kaloo iyadana jirta in ramadaanka aan loo dareemin sidii loo dareemi jiray wadankeeni hooyo wadankii hooyo markii lagu soomi jiray waxaa jirtay in isku xili la afuro isku goob lagu afuro faamilka iyo reerkana ay hal meel ku wada afuraan badanaa wadankan ma dhacdo tii wadankii ka jirta oo kale waxaa jirto in reerka faamilka ah aysan badanaa isku goob ku afurin maadaama shaqo iyo waxbarasho ay ku kala mashquulsan yihiin markii laga reebo sabtida iyo axadda laakiin qaasim faarax oo ka mid a dadka in badan ku noolaa dalkan ayaa u arka caqabaduhu inay yihiin kuwa jira balse iyagu ay la qabsadeen ramadaanka wadankan waxa weeyaan waqtigu aad buu dheer yahay waa sideed iyo toban saacadood marka dadka badanaa ku cusub wadanka horta aad bay dhib ugu noqotaa laakiin hadda wax dhib ah oo weyn uma aragno waayo waa saacadaha dheer waa la qabsanay oo maxay tahay waxaad iska arkaysaaba ayadoo xilliga iska soo dhammaaday sideed iyo toban saacna ay tahay marka dhib weyn uma aragno xagga magaalada iyo waxyaalaha ka socsocda iyo fiirfiirsigooda iyo waxaasna wax walba marka aad muddo ku jirto waa iska nacaysaa waa iska waxba qiimaba uma aragtid marka haddana waktigana waa iska nidaamsanaa oo qof walba waktigiisa iyo saacadihiisa waxbuu isku beegbaagaa dadka muslimiinta ayaa u dhabar adeega caqabadahaasi oo dhan iyagoo ajir uga raadsanaya allihii ku waajib yeelay bishan barakaysan ee ramadaan xuseen nuur xaaji v o a toronto
mar kale ramadaan kariim haatanna waxaynu ku wada nasanaynaa qasiidadan aan ugu talagalnay bisha barakaysan ee ramadaan
رمضان بلا تايا بالخير قال يا دوي أطير أنت هاي بالخير وجهك ربي ونبري بشارنا النبي ويدي فروقاد مؤمنين تاي بالخير وجهك ربي ونبري بشارنا النبي ويدي فروقاد مؤمنين تاي بالخير
addoonka soddonkada beri intuuba la qaaday sooma ilaa boqorka
abaalmarinaddoonka soddonkada beri intuu ballan qaaday sooma ilaa boqorka abaalmarin
addoonka soddonkada beri intuu ballan qaaday sooma ilaa boqorka abaalmarin
رمضان بلا تايا بالخير قرب الله وحراي بلايس كايا بالخير رمضان بلا تايا بالخير قرب الله وحراي بلايس كايا بالخير دقد ربي جانو بحيه بشارنا النبي ويدي مسلم كوبير رقايا بالخير rabigeenu bixiye rasuulkuna baraka yidhiye muslimku beeraqaayay bilkhayr
addoonka soddonkada beri intuu ballan qaaday sooma ilaa boqorka abaalmarin
addoonka soddonkada beri intuu ballan qaaday soomay ilaa boqorka abaalmarin
addoonka soddonkada beri intuu ballan qaaday sooma ilaa boqorka abaalmarin
qasaaidkaasi ay nagu luqaynaysay faadumo cabdulaahi maandeeq ayaan kusoo gabagabaynaynaa baahinteena idaacadeedoodii ka imanaysa laanta af soomaaliga v o e tan iyo kulanti dambe waxaan leenahay sidaas iyo subax wanaagsan
bilataya bilkhayr bentii badh baa la yidhiye bilkhayr rabadan bilataya bilkhayr bentii badh baa la yidhiye bilkhayr rabadan bilataya bilkhayr bentii badh baa